asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinta murtada maanta ee marba aan dhinac ka soo qaadno annagoo mararka qaarkood haddii eebba idmahayo ka soo qaadna wax fara badan oo noloshu ay qayb ka tahay noloshu qayb ka tahay markaan ku leeyahay dee nolosha lafteedii ayaa waxay u baahan tahay in la fahmo sababtoo ah haddaan nolosha la fahmin dee dhibka ina haysta soomaali ahaan waa nolol fahan la-aanta ina haysata middeenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi ninbaa mid deriskiisa ahaa wuxuu ku arkay dabeecad la yaab leh dabeecaddaa la yaabka leh ayaa waxay ahayd mid cajiiba oo ah mid nolosha ku wanaagsan waxayna nolosha ugu wanaagsan tahay qofku hadduu samir badan yahay hadduu dabeecadsan yahay hadduu dadka booqdo hadduu dadka ammaan geliyo hadduu dadka afkiisa ka gaabsado hadduu alle ka cabsado hadduu cibaadaysto hadduu waxbixiyo hadduu deeq badan yahay hadduu wanaagga ka shaqeeyo soomaalida sideedabana walow daraasaad fara badan oo la sameeyey soomaalida ay sheegahayaan haddaad fiicnaatana inay wax kaa sheegi haddaad xumaatana ay wax kaa sheegi haddana ninkani waxa uu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo qalbigiisu yahay nadiif ninkaas oo qalbi wanaagsan lahaa maadaama uu qalbi wanaagsan lahaa dad fara badan ayaa ku sheekaystay ninkan wanaagiisa koley waayahan dambe soomaalidu dee nin wanaagsan waxba uma dirsato oo lama rababa sababtoo ah wanaagiiba de waxaad moodaa inaynu aynu qowraarin ka xoornay taasay u eg tahay marka xilligan laga hadlaaya waa xilli soomaalidu ay wanaagga jeclayd ama wanaagga soomaalidu uu dhexdeeda qiimo ku lahaa waayahan dambe qabyaaladda ayaa dhexdeeda qiimo ku leh musuq maasuqa ayaa dhexdeeda qiimo ku leh qaladaadka ayaa dhexdeeda qiimo ku leh qadafkaa dhexdeeda qiimo ku leh faankaa dhexdeeda qiimo ku leh tookhaa dhexdeeda qiimo ku leh baanahaa dhexdeeda qiimo ku leh iyo waxyaalo kaloo fara badan oo aynu halkan aynaan ku soo koobi karin ninkaa marka aad iyo aad bay u carabiyeen wax fara badanna waa ay ka sheegeen nin marka ka mid a raggii deriska la ahaa ayaa yidhi oo nin isaga laftiisu nin wanaagsan ahaa ayaa su'aal weydiiyey oo wuxuu ku yidhi niyahow ee hebelow dee adiga deriska iyo ummadahoo dhan carabkay kugu hayaan waxa lagugu arkayna dee anigu ma aqaane bal maxaa jira bal wax ii sheeg buu ku yidhi wax aan kaa faa'iido ama aan kaa barto bal hebelow ii sheeg markaasuu yidhi waa kuu sheegayaae i dhegayso haye qalbiga daacadda ahi waa ubax aan qodax lahayne qaado buu ku yidhi muxuu ku yidhi qalbiga daacaddiihii waa ubax aan qodax lahayne qaado ubaxyada qaarkood qodax baa ku dhex jira oo dee baasha cambuusha la dhehe sarmaanta sarmaan cambuuleedda ka baxda ama sarmaan dheerdheerta ka baxda ama sarmaan udubta ka baxdaba dee qodax bay leedahay cambuusha lafteedi ayaaba ubax marka hore ah marka wuxuu yidhi ninkii tusaalahanaa la siiyey waxaa lagu yidhi qalbiga daacadda ahi qalbiga daacadda ahi waa ubax aan qodax lahayne qaado baa lagu yidhi macnaha qalbiga daacaddiihi waa qodax aan ku mudaynin waana ubax udgoon indhaha u roon dareenka u roon urinta u roon maqalka u roon muuqaalka u roon ruugistana u roon sababta ubaxu waa wax jilicsan waana macaan yahay waana udgoon yahay waana maaragtay araggana waa u fiican yahay howlo fara badan ayuu ubaxu ku wanaagsan yahay maadaama marka ubaxu uu sidaas yahay qalbigiibu ugu matelo wuxuu ku yidhi qaado qalbigaa wanaagsan tusaalaha fiiri qaadada laguu sheegayo waa qaabkee hadalka aan kuu sheegay qaado oo adigana qalbigaa ka dhig mid daacad ah ubax ayuu noqon taasaa laga wadaa qalbigaa uyuusa qodax noqonin dadka mid cadaweeya mid caaya mid inkaara mid hoosta ka gureeya mid qabyaaladeeya mid cadaalad dareeya mid maaragtay cuqubeeya mid ka been sheega mid huruufa mid wax musuq maasuqa mid wax booba mid ciidama duma noocaas hadduu qalbigaagu noqdo dee waa qodax laakiin hadduu qalbigaagu noqdo mid nabadda ka shaqeeya mid ummadda wanaagga ugu yeedha mid khayrka eebba taabaca mid eebba ku xidhan mid alla ka cabsada mid ummadda wanaaggeeda jecel mid horumarkeeda jecel mid dhulkeeda jecel mid wax soo saarkeeda raba midaan dhagar u qoolaynin midaan cadow ugu dhibaataynaynin howlaha noocaasa ku angeysanayn haddaad noqoto dee qalbigaagu adigana ubax ayuu noqon hayaae ubaxaas qaado oo sidaas qalbiga ubax kaga dhig ayaa lagu yidhi oo ninka taladaa iyada ah ayaa la siiyey ilaahay hanugu wada anfaco mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eb waxaa la yidhi awrkii reeryo xun wuu raran gubyoodaa awrkii reeryo xun waa uu raran gubyoodaa